markanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaa waxaa wadajir usoo jeedin doona caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel walba oo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaan durbaba afooda gelinaynaa caawa tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo ajarkeeda ha noo reebo khayrkeeda alla naguma qadiyo caasha barnaamijka galabta dhegaystayaasha waxaan ugu haynaa dhambaaladii ay noo soo direen iyo qasiidooyin isugu jira kuwii ramadaanta iyo nebi amaan balse marka hore dhambaalka ugu horeeya inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkanna waa hambalyo aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin aabe axmed maxamed faarax hiilweyne hooyo caasho muuse abaayo shukri axmed hiilweyne iyo caruurteeda iyo dhammaan reer axmed hiilweyne waxaa ku jirta xaawo axmed hiilweyne cabdulqaadir aa ku jira maxamed asad cabdiraxmaan nadar nawaal anas zakariya saadaq munasar iyo saabiriin iyo ugu dambayntii sihaam dhammaantood waa ilmo axmed hiilweyne yaanan ka tegin waxaa kaloo ku jirta iyadana abaayo asmo hiilweyne way ku jirtaa iyo sidoo kale baa la yidhi farxiyo hiilweyne iyo dhammaan reer hiilweyne oo kala jooga maraykanka denmark iyo soomaaliya waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay hawada u marinayaan walaalkood cabdulcasiis axmed hiilweyne oo lagu naanayso cabdulcasiis aar iyo dumaashi baa la yidhi saado mustafa oo koob iyo tobankii bishan ku aqalgalay dalka maraykanka waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabna rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyey dhankayga waxaa ugu horreysa tahniyada aroos waxaana diraya doctor daahir jaamac muuse iyo abshir cabdi cabdilaahi yacquub maxamed axmed farxaan maxamed madar mustafa cabdi jaamac iyo mawlid cabdi maxamed ismaaciil xaaji maxamed iyo maxamed maxamuud indhabuur macalin maxamed cabdulaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse farxaan nin allah iyo master shaafici jaamac carab waxaa kaloo ku jira maxamed carab axmed dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed ismaaciil cabdilaahi oo lagu naaneyso yeelaxow iyo amaal cabdishakuur oo dhowaan ku aqli galay magaalada hargeysa waxaanu leenahay amaal iyo axmed allah ka dhiga kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
ramadaan mubaarag ayaan dhegeystayaasha hawada naga dhegeysanaya meel kasta ay joogaan mar kale hawada ka leenahay nuurow waxaan u soo qabanaynaa ramadaaney iyo fanaanada codka macaan khadiija foodey nuur
waa tahay waa tahay bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda ha noo reebo dhinaca dhambaalada mar kale haddaan u leexanana dhambaalkan waxaa dadka diraya ay kale yihiin xayaad cabdulqaadir maxamed yaasmiin cabdulqaadir maxamed dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed nuuradiin aa ku jira naxwo ilhaan ridwaan muna farxaan sacad iyo waxaa la yiri umulkhayr cabdulqaadir maxamed iyo mumtaas cabdulqaadir maxamed waxaa kaloo ku jira dhambaalkana siciide cabdulaahi warsame iyo cabdirasaaq maxad cismaan iyo hani maxamed axmed iyo cabdinaasir cabdulqaadir deeq cabdi kayd ayaan leh cabdi ibraahim dhammaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan baa la yiri mudanaha iyo marwada baa layiri waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay lamaanaha qarniga waaya waxay kala yihiin baa la yiri zamzam cabdulaahi axmed iyo segeeda xanad cabdulqaadir oo meherkoodu ka dhacay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga baa layiri waxaan leenaha bay yidhaahdeen qoyskaasi cusub noqda kuwii lagu nasta isku nasta ee kala helo ubad khayr qaba ducada inta dhiman waa xaggiina baa layiri waa tahay duco ma harin waxaan ku daraynaa aamiinta aamiin tahaniyadda aroos ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer cali maxamed faarax oo ay ka mid yihiin abaayo leyla cali iyo abaayo nuure cali iyo abaayo xaawo cali iyo hooyo timiro maxamed faarax iyo caruurteeda sida hodan iyo fardowsa iyo hooyo aamine iyo caruurteeda iyo aba cabdi maxamed iyo caruurtiisa oo ay ka mid yihiin saciide cabdi iyo racwi cabdi iyo habaryaar faadumo muuse cumar nuure muuse cumar iyo maxamed muuse cumar cabdisalaan muuse cumar ayay xaliimo axmed dhiico iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdicasiis axmed hiilweyne iyo saade mustafa oo dalkan maraykanka ku aqalgalay koob iyo tobankii bishan waxaan leenahay ilaa dhexdiina ka beero khayr isku waara ubad khayr qabana allah idinku arsaaqo aamiin qasiidooyinkii ramadaanka haddii aanu jaleecno waxaan idin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luqaynayaan qaar ka mid ah gobolladii waaberi
hagaag waa hagaag mar kale iyo dhambaalada kuwa dhinaceyga yaalla haddaan u gudbo assalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan ramadaan mubaaragna waa lagu soo xejiyey waa tahay waxaa la yidhi waa cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo waa tahay waxaan salaamayaa buu yidhi daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesa waanu kaa guddoonnay mid lamidana aan kuusoo maraynayna udhexaysa baydhabo iyo washington d c marka labaad buu yidhi saaxiibada ugu horeeya dhambaalkan aan ku horumarinayo waa tahay malaa isagaa mas-uulka saaxiibada dhambaalkan ku jira waa tahay waxaa ugu horreeya buu yidhi cabdilatiif cabdi waa cabdilatiif cali cabdi iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdi shakuur waa cabdishakuur maxamed macalin iyo siciid yaasiin cabdiqaasim iyo xasan macalin isaaq iyo mahad xasan ibraahim iyo cabdiqani xuseen cusmaan iyo cabdulqaadir khaliif shuuriye saadiq cali maxamed iyo cabdiraxmaan aadan cabdi iyo ciise aadan cabdi iyo waxaa la yidhi saaxiibo kaloo fara badan oo aan halkaa lagu soo koobi karin waxa uu yidhi waxaan dhammaantood leeyahay ramadaan mubaarag ramadaantan ramadaanteedana ah nabad iyo caafimaad ku gaara buu leeyahy waxaan filayaa in ay ku dhagaysanayaan waa tahay waxaan filayaa in salaantaasi laga guddoomay ee hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasha waxaana inaga soo gaartay aaba maxamed yuusuf iyo najmo maxamed yuusuf cali maxamed yuusuf caaisho maxamed yuusuf iyo adeer cabdulaahi yuusuf leyle ikow iyo saciid ikow ayay aamine aweys iyo raxmo ibraahim nuur dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan ikow iyo sacdiye maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay degmada wadajir ee xaafadda korontada ee magaalada muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi cali cali waxaanu leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin qasiidooyinkii ramadaanka haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha u haynaa qasiidadan nabi ammaanka ah waxaa ku luqeynaya fanaanka weyn alustaad axmed naaji sacad
سلام عليك صغير يو كبير بكي وشرك عايو سلام عليك صغير يو كبير بكي وشرك عايو سلام عليك صبر يو مساكي في سماء وفرايو سلام عليك صبر يوم مساكين يسمعوا فرايهم سلام عليك سلام عليك سلام عليك سيدكي خلقه ساتركي ما دورته سلام عليك سيدكي خلقه ساتركي ما دورته سلام عليك dadka kala soocino cidi wala sinaayo سلام عليك قد كلا شوحنو إدي ولا سمايو سلام عليك سلام عليك
dhammaan reer cali maxamed faarax oo ay ka mid yihiin abaayo leyla cali iyo sidoo kale abaayo nuuro cali baa ku jirta waa laga buuxaa xaawo cali ay ku jirtaa iyo hooyo timre maxamed faarax iyo carruurteeda hodan iyo fardowse baa la yidhi iyo hooyo aamina iyo carruurteeda iyo aabe cabdi maxamed iyo carruurtiisa oo ay ka mid yihiin baa la yidhi raacawi cabdi habaryar faadumo muuse cumar iyo nuuro maxamed cumar iyo maxamed muuse cumar iyo cabdisalaan muuse cumar iyo ayayo xaliimo axmed dhiico dhammaan dadkaasi waxay hambalyo leeyihiin cabdilcasiis axmed hiilweyne iyo saado mustafa oo ku aqalgalay dalkan maraykanka waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban ah rabbaha idinkala siiyo gabagabadii barnaamijka ah ayaan soo gaarnay bal aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka ugu caansan ee bisha barakeysan ee ramadaan ee dad badan laga yaabo in ay ku yaqaanaan waa qasiidadii janno way u sugnaatay waxaa ku luuqeynaysa allaha u naxariistee zaynab xaaji cali baxsan qasiidadaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubarak.
Sakadeedana dhiibay
mahadsanidin caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo wadajir u soo jeedinaya xubintii hambalyada iyo heesaha ee v o eda